gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaali madaari ayaa daafuray wejiga labaad tartan aqooneedka qur-aanka kariimka ee maamulka gobolka banaadir kaasi oo ka socda degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir munaasabada daafurka wejiga labaad tartan aqooneedka qur-aanka kariimka waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir culimo udiin iyo ardayda tartanka ka qayb galayso sheekh cabdulaahi axmed agaasimaha awqaafta iyo arrimaha diinta maamulka gobolka banaadir ayaa ka warbixiyey daafurka tartankan bil ka badan ka soo socday degmooyinka isagoo heer degmo ah oo degmo kasta ay dhexdeeda ka tartamayso saddex ardayna ay sidaa kusoo gudbisay mid soddon ku tartamaya mid labaatan jus ku tartamaya iyo mid toban ku tartamaya runtii degmooyinka intooda badan ama qeyb kamid ayaan ka qeyb galay waxaa ka dhacay tartamo adag oo ardo fara badan la ysugu keenay ayaa inta badan degmooyinka ka dhacay si wanaagsan ayuuna usoo qabsoomay waxaa xusid mudan in annagu markaan warqadda qorayna waxaan dhahnay saddexda arda waa inay gabarhii ku jirtaan laakiin degmooyin badan ayaa waxay noqotay in gabdhihiiba ku bataan tartankii oo ay kaalimaha uga hore ayagu soo galaan oo saddexdii ardayga soo soo baxaysay ilaa lix degmo ayaa hadda laba laba gabar ayay ku jirtaa inta kalena gabdhaa ku jira sheekh yuusuf xuseen jimcaale guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa bogaadiyey daafurka wejiga labaad tartan aqooneedka qur-aanka kariimka waxaa ugu khayr badan dadka oo ay kugu khayr badan kan qur-aanka barto iyo midka baraayo qur-aanku marka wax sahlan maaha qur-aanka inaan weyneyno oo aan ilaalino wuxuu soo maraa saddex marxaladaa la yidhaahdaa wa inahu latanziilu rabbi alcaalamiina allahaas adduunkan oo dhaan rabbigiis ah ayuu xaggiisa ku soo degay nasala beeroodal aminu malaku jibriil waanoo soo dhiibay calaa qalbika muxamed nabigiinanabiyey maxamed qalbigiisana waa lagu dejiyey saddexdaasuu soo maray ilaahuu ka imiyey oo kownkan abuuray jibriil oo waxygu loo soo dhiibi jiraa keenay nebi maxamedna qalbigiisaana kani maxaa leeya litakuuna min almundiriin sow dadku ugu dego marka waxaan leeyahay ubadkayna yaryarka ah iyo dadkiina waa weynaayo isla qaarkood qur-aanka ma bara kartiinu waa weynaateen horta qur-aanka barashadiisa lagama weynaado oday lixdan iyo kor u dhaafay oo aan mari masar isla joogi jirnay alif maxmalow bilaabay asigoo tabaala iyo meelaas maraayo ayuu naga tegay dibadda sida aadab buugoo wada jeer qof kasta intuu laa fadhiistau leeyahay wax iigu dar meeshaan way maraa ilay macallinkaana marahayn macallinkaana marahayn
si kastaba magaalada muqdisho ayaa sanad kasta marka la gaaro bisha ramadaan waxaa lagu qabtaa tartanka qur-aanka kariimka iyadoona ardayda kaalmaha hore gala la guddoonsiiyo abaalmarino kala duwan